dagaalkan oo socday muddo toban saacadood ah ayaa laysu adeegsanayay hubka culus iyo kan fududba dadka ku dhow dhow deegaamada dagaalku uu ka socdo oo aan xiriir la sameeyey ayaa v o e da u xaqiijiyey in iminka uu yaraaday dhawaaqa rasaastu iyadoo xilliga habeenkuna uu fooda u saarnaa madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdisamed cali shire oo isagu ka yimid jiidda hore ee dagaalku uu ka socday ayaa saxaafadda waxa uu shir jaraa'id ugu qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada boosaaso kaasi oo uu kaga hadlay khasaaraha labada dhinac soo gaaray waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ilaa sideed iyo toban mayd ah annagu waanu aragnay waxaanu isleenahay waa khawaarijoo ka nixi mayno annaga waxay naga dileen saddex askari labana meesha bay ku dhimatay midna dhaawici ayay ku dhintay ilaa saddex iyo toban askarina waxay naga jirtaa hadda cusbitaalka boosaaso laba nin mooyaane inta kale dhaawacoodu waa sahlan yahay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa gacan xaqdarra ah ayaa ku dhacday inuu ka kiciyo caafimaad siiyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamadoodu ayaa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ku sheegay toga suguure iyo balli khadar waxay ku sugan yihiin suguure iyo balli khadar ayay ku sugan yihiin waxaana lasii raacdaysanayaa habqankoodii iyo wixii ka haray ayaa lasii raacdaysanayaa insha allah waxaanu rajaynaynaa ilaa berito inaanu howlgalkaas soo afjarno shirkiisan jaraaid ayaa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ku beeniyey in ciidamada puntland laga gubay gaadiid dagaal annaga wax nala ka gubay ma jirto haddaad rabtaan waad soo arki kartaan saxaafadiina madaxa banaane nin kastaaba wixii khasaare gaahay jeebkiisa ayuu ka garan doonaa waxaad sheegtay inaa khasaare u geysteen ma jiraan maxaabiis iyo dhaawacyo aad ka qabateen maya ma jirto annagu waxaanu aragnay waxay ahayd mayd baanu aragnay imisa
inta aanu aragnay ilaa sideed iyo toban qof baanu aragnay waxa weeye ilaa meeshii loo qoonday inay ku gaaraan ilaa ay gaaraan ciidanka iyaguma soo noqon doono ma jiro dhimasho iyo dhaawac la keenay isbitaalka guud ee magaalada boosaaso oo ay leeyihiin dhinaca dagaalku uu dhex maray dowladda puntland dhinaca sheekh maxamed siciid atab oo aan isku dayay inaan xiriir la sameeyo ayaan ii suurto gelin sababo la xiriira isgaarsiinta oo ay dadku aada u isticmaalayeen goobaha uu dagaalku ka dhacay faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso